halkani waa washington laanta afka soomaaliga e v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gagaaban qaar ka mid ah efmiyada geeska afrika iyo bartaan ku lehna internetka iwaankayagu yahay v o a somaly com
galab wanaagsan dhegaystayaal waa jimce afarta bisha disembar sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacadda waxaa idiin daadihinaya anigoo ah haarun macruuf iyo cabdiraxmaan xuseen furre
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah xaaladda magaalada gaalkacyo maanta degan iyadoo maanta mar kale uu dhacay kulan uu goobjoog ka yahay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya oo dhex maray madaxda puntland iyo galmudug waa wada joogeen dadkanu halkaanay wada deganaayeen waa wada noolaayeen waxbaa ka samiririxday samirirxashadiian u joognaa brime ministerkuna ballanqaadka uu bixiyo ah gaalkacyo nabadahayn ka laaban maayo iyay noqonaysaa marka waxaan rajaynayna reer gaalkacyo inay hawsha noo fududayaan
waxaa kaloo dhegaystayaal dhegaysan doontaan madaxweynaha shiinaha iyo madaxda afrika oo shir uga furmay koonfur afrika waxaana madaxweynaha shiinuhu shirkaasi uga dhawaaqay lixdan bilyan oo dollar oo ugu yabo hayo mashaariicda horumarinta ee afrika
caalamka wadannada badi ku camal fala ummad baa ii soo baxday ummad baa ii ooyaysa aniga la'aantay waxba ma soconayaan haddii la ii waayo dhulku wuu burburayaa calaamadihii waddannada nuucaasoo kale a ka taagnaa
waxaan ballan qaadaynaa oo madaxweynuhu uu dhammaystirayaa mashaariicdaa socota saddex sanno gudaheed qof reer jibuuti oo shaqo lahayn lama helayo codadkaasina waxay ka mid yihiin barnaamijka faaqiidaadka toddobaadkan oo maanta ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee dalka jabuuti iyadoo madaxweynuhuna shalay ku dhawaaqay inuu mar afaad isku soo sharraxi doono doorashada sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin haynaa marka horese qodobadii wararka caalamka ugu doorka roona dadweynaha ku nool degmada san barandino ee gobolka california ee dalkan maraykanka ayaa maanta kulan baroordiiqa u sameynaya afar iyo toban qof oo ku dhimatay iyo koob iyo labaatan ku dhaawacmay weerar habeen hore fiidkii ka dhacay halkaasi saraakiisha ammaanka ee degmadaasi ayaa ilaa haatan baaraya sababta keentay in sayid reswan faruuq iyo xaaskiisa tashfiin malik ay rasaas ku furaan dad ay wada shaqayn ka dhexaysay wararka qaar ayaa sheegaya in faruuq uu arbacadii uu xafladaasi ka tegey kadib markii ay murmeen dadka wada shaqaynayeen kadibna uu soo laabtay isagoo ay weheliso xaaskiisa ayna rasaas ku fureen dadkii halkaasi ku sugnaa faruuq iyo xaaskiisa ayaa markii dambe ku dhintay israsaaseyn dhex martay isaga iyaga iyo booliiska taasoo ka dhacday magaalada duleedkeeda magaalada lagu magacaabo san barandino qaar ka mid a dadka uu la soo shaqeeyo faruuq ayaa sheegay inuu ahaa nin wanaagsan oo aada loo jecel yahay saraakiisha dalka masar ayaa sheegay in ugu yaraan lix iyo toban qof ay ku dhinteen kadib markii maanta weerar lagu qaaday maqaayad iyo goob lagu caweeyo ku taala oo ku yaala magaalada qaahira caasimada dalka masar waxaan ilaahay hadda si rasmiya loo ogeyn sababta keentay in weerar lagu qaado maqaayad iyo goob lagu caweeyo iyadoo saraakiisha amnigu ay meesha ka saareen weerarkaasi inuu ku lug leeyahay argagixisada xilli walow ay markii hore soo saareen bayaano kala duwan saraakiishu wasaaradda arrimaha gudaha ee masar ayaa weerarkaasi ku sheegtay inuu bilowday kadib markii muran uu dhex maray ama uu ka dhex abuurmay shaqaalaha ilaaliya goobta lagu caweeyey dad doonaya inay galaan gudaha maqaayadaasi ama goobta lagu caweeyey kadibna halkaasi uu qarax ka dhacay idaacadda ku hadasha afka xukuumadda masar ayaa saa ka sheegtay in saraakiisha dowladdu ay sheegeen in weerarkaasi ay fuliyeen saddex nin oo watay mooto ama dhugdhugley oo goobtaasi ku tuuray bambo kadib goobta ka cararay laamaha amniga dalka masar ayaa bilaabay baadi goob loogu jiro in gacanta lagu soo dhigo ciddii weerarkaasi ka dambeysay ku dhinteen lix iyo toban qof
saraakiisha dalka afghanistan ayaa sheegay in ugu yaraan sagaal qof ay dhinteen oo rayid ah lix kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii gantaal ay rideen ciidamada amniga ee dalkaasi uu ku dhacay masaajid shilkan ayaa la sheegayaa inuu ka dhacay magaalada maydaan wardag oo ku taalla gobolka dhexe ee dalka afghanistan halkaasoo dagaal uu ku dhex mariyay ciidamada dowladda afghanistan iyo maleeshiyada ururka taalibaan sida v o a u sheegay guddoomiye ku-xigeenka gobolkaasi sakhiir xuseen sidoo kale saraakiisha dalka afghanistan ayaa sheegay in koob iyo toban qof oo rayid oo caruur ku jirto ay ku dhaawacmeen gobolka khazni kadib markii ay halkaasi gantaal ku tuureen maleeshiyada ururka taalibaan warar kale oo ka soo baxaya dalka afghanistanna waxay sheegayaan in ciidanka maraykanka iyo kuwa afghanistan howlgal wada jira ay ku sameeyeen ay ku soo furteen ilaa afartan ka tirsan ciidamada amniga ee dalka afghanistan oo ku jiray xabsi uu gacanta ku hayay ururka taalibaan lix kalena lagu dilay wasiirada ku jira ururka obeg ayaa maanta kulan ku leh magaalada vienna iyagoo ka wada hadlaya xaaladda ku saabsan qiimo dhimista iyo qiimaha lagu kala gata saliidda oo suuqyada caalamka hoosu dhacu ka yimid dadka siyaasadda markaasi qaadadhiga ayaa sheegaya in labaiyo tobanka dal ay doonayeen inay xaaladaasi wax ka qabtaan kulanka ka hor ayaa dalka sacuudiga oo dalkaasi ku jira uu sheegay in loo baahan yahay in wax weyn laga qabto xaaladda saliidda la kala siisto qiimaha ee caalamka dalalkan ayaa sidoo kale doonaya inay ka xalgaaraan amase ay ka salgaaraan dhibaatada soo wajahday qiimaha saliidda la kala siisto muddooyinkii ugu dambeeyey
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america caalamka o dhan waxaad naga dhegaysan kartaan v o a somali com haatanna gaalkacyo xaaladda magaalada gaalkacyo ayaa maanta degan kadib dagaal xoogan oo shala halkaasi ka dhacay waxaa maanta magaalada ka dhacay kulan ay yeesheen madaxweynayaasha galmudug iyo puntland oo goobjoog ka ahaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid kulankan ayaa looga hadlay dhaqangelinta heshiiskii ay wada gaareen labada dhinac dhinaca kalena magaalada waxaa maanta la dilay nin ganacsada ah halka sidoo kalena lagu dhaawacay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka galmudug haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa gaalkacyo nooga soo diray waryahayaga cabdiwaaxid macalin isxaaq kulankan oo loogu gogolxaaraya dhaqangelinta qodobadii ay maamulada ku heshiiyeen maalin ka hor islamarkaana ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya uu goobjoog ka ahaa ayaa mar kale lagu qabtay garoonka diyaaradaha gaalkacyo wadahadalka oo maantay si foolkafoola ay u wada fadhiisteen madaxweynayaasha labada maamul iyo saraakiisha ciidamada ayaa inta badan dooda labada dhan ahayd sidii loo wajihi lahaa kala qaadista ciidamada isku horfadhiyo goobihii lagu dagaalamay iyo meelmarinta qodobadii ay horay u gaareen madaxda maamulada galmudug iyo puntland wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalk soomaaliya cabdiraxmaan odowa oo wadahadalka dhinacyada galmudug iyo puntland ka qaybgalay ayaa saxaafadda u sheegay in laysku afgartay meelmarinta afartii qodob ee horay loo saxiixay islamarkaana tallaabada ugu horreysa laga dhigayo kala qaadista labada ciidan ee ishor fadhiya
waxaa lala shiray taliyayaashii ciidamada labada dhinac iyo saraakiishii kala hogaaminaysa ciidamada waxaa la faray wixii lagu heshiiyey waxaana loo sheegay ciddii hadda wixii ka dambaysa ka baxdaa in mas-uuliyadda ay qaadi doonto saraakiishii shir gooniyahay galeen ayagoo hogaaminaya taliyahii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed mar kadib haddana waxaa lala shiray labada gole ee wasiirada puntland iyo galmudug yaa madaxdii la shireen ayagana waxaa loo sheegay nabadda sidii loo qaatay in laysku raaco oo nabaddii la wada ilaaliyo xaaladda magaaladu waa degan tahay shaqaaqala'aan ma aha madaxweynayaashu waxay iska waraysanayaan dhibab yaryaroo dhaca inay mar walba ka wada hortagaan oy si joogtaa uga wada hortagaan halkaana maantay la wada joogayaa ilaa arrinkan ciidamada la kala qaado laga xalliyo odawaa ayaa tilmaamay in labada madaxweyne ay dammaanad qaadeen in mar kale gaalkacyo aysan ka muuqan saansaan colaadeed oo ka dhex aloonsanta galmudug iyo puntland dhibka in la joojiyaa asalku yahay dhibkana haddii laa yidhaa wuu joogsanayaa shaqada waa la qabanaya madaxweynayaashu xalay iyo shalay iyo markay is arkeen waxay dammaanad qaadeen inay arrintaani soo laabanaynin waxaad hadda markhaati ka tihiin sida hadda ay u fadhiyaan ay u wada hadlaayaan marka waxaan is leeyahay annagu ma lihiin awood tiro badanaan leenahayoo waxbaan saas u kala celinaynaa dadkanaan ku kalsoonnahay mas-uuliyaddoodaan ku kalsoonnahay waa wada joogeen dadkanu halkanay wada deganaayeen waa wada noolaayeen waxbaa ka simiririxday simirirxashadii joognaa rime ministerkuna ballanqaadka uu bixiyo ah gaalkacyo nabadahayn ka laaban maayo iyay noqonaysaa marka waxaan rajaynana reer gaalkacyo inay hawsha noo fududayaan qaybaha culimada gobolka ayaa ka mid ahaa mas-uuliyiintii ka qayb gashay kulanka waxaana culimaa udiinku ay tilmaameen in kaalin weyn ay ka qaadan doonaan nabadda gobolka mudug markaasna culimmadu waxay ku lahayd dowr aad iyo aad u muuqda sida maantaba ay dowr muuqda ugu leedahay bay mar kasta ugu lahayd kana qayb qaadanaysay maslaxada iyo hagaajinta iyo sidii amni waara loo heli lahaa uguna boorinaysay bulshada noocyadeeda kala duwan ama mas-uuliyiinta ha ahaato ama mujtamaca kaleba ha ahaatee haddana dowrkii baan diyaar u nahay kuna shaqaynana haddii ilaha idmo annaga waxaan u xil saarannahay ummadda inaan wanaagga u sheegno sharta iyo xumidana uga digno maslaxadooda adduun iyo aakhirana aan ku hagno taa ayaan leennahay kaalinteennana insha allahu tacaala ma beer daraynayno waanan ka faa'iidaysanaynaa ummaddana waa uga faa'iidaynaynaa ma kuu muuqataa saansaan nabadeed ee gaalkacyo saaka tahay haddiise ay jirto bulshada maxaa dhihi lahayd aniga istasaan nabadeed baa saakay noo muuqata waxaan aaminsanahay codkii saaka aan dhegaysanay hadalladii meesha ka yeeray inay ahaayeen kuwa ugu dambeeya aan rajaynayaba colaad dambe inaana ka dhici doonin mudug insha allahu tacaala dhinaca kale hal ruux ayaa dhintay laba kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii koox hubaysan ay ku rasaaseeyeen agagaarka garoonka diyaaradaha gaalkacyo waxaana ninka dhintay uu ahaa ganacsade halka xubnaha la dhaawacayna uu ka mid ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka galmudug wararka ayaa sheegaya in mas-uuliyiinta dhimatay iyo kuwa dhaawaca uu soo gaaray ay ka mid ahaayeen guddi ku howlanaa kala qaadista ciidamada isku horfadhiyo goobihii dagaaladu ay ka dhaceen gaalkacyo oo maalmahan marti u ahayd mawjado colaadeed ayaa maantay xaaladeedu degan tahay ha yeeshee ma jiraan ilaa iyo hadda dad gaalkacyo dib ugu soo laabtay oo horay uga barakacay dagaaladii horay uga dhacay gobolka cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
markale galab wanaagsan halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a-da ka imaanaysa magaalada washington dhankaas iyo gobolka hiiraan wararka ka imaanaya gobolka hiiraan ayaa sheegay in maanta dagaal uu duleedka magaalada beledweyne ku dhex maray ciidamada dowladda soomaaliya iyo maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab maxamed cumar cabdulle oo ah abaanduulaha guutada tobnaad ee gobolka hiiraan ayaa v o a u sheegay in ciidankooda saaka lasoo weeraray islamarkaana al-shabaab ay ka dileen afar iyo toban qof haddaba waryahayaga jamaal axmed cusmaan ayaa banduulaha khadka taleefonka ku waraystay isagoo weydiiyey siduu dagaalkaasi u dhacay dagaalka wuxuu dhacay saaka aroortii laba iyo tobanka markay ahayd islamarkaasina ay weerar nagu soo qaadeen annagoo isu diyaarin in aan muxuu ahay safarkii ahaa inaan ku gaarin meesha liya ceel cali halkaasay nagu soo bilaabeen rasaas kuwa culculus ah iyo qoryaha daranduurka u dhaca islamarkaasina aan annagana kaga jawaabnay dagaalku waa dheeraaday waana ballaartay wax badan socdo ilaa wuxuu gaaray laba saac iyo bar saddexdii saac xabadii istaagtay ma garat waa gartay marka idinku xaggee ka imaateen markaas ee aad ceel cali u socoteen ma beledweyna ka tagteen mise meel kale ani waxaan ka imaadnay magaalada beledweyne anigoo waxaana kusii soconay degmada ceel cali ma wafdi baad aheedeen mise ciidamo keliyaad aheedeen maya aniga waxaan ahaa ciidan saxay wada oo u socdo ciidanka degan ceel cali inay gaarsiiyaan saaxiib marka khasaaraha bal faahfaahin inaga sii dagaalkana sheegtay ilaa iyo laba saacadood socday khasaarahaasi xaggeenna waa todoba ruux oo dhaawac ah dhinaca kalena waxaan inahay dadul taaganaha ilaa kow iyo toban qofood oo meyd ah oo nimankaa oo dhintay nimankaa shabaabka oo dhinac waa jirana waa lashee waa gartay marka hadda xaaladdu waa sidee deegaanka aad ku dagaalanteen hadda xaaladda caadi waa degan tahay muxuu ahay ama meeshiina joogna gurmadna waa mooyin oo dhinaca baridayn iyo dhinaca ceelacali labadaba waa gartay marka maxay nooga sheegi karaysaa khasaaraha dadka rayidka ay soo gaaray deegaanka aad ku dagaalanteen wax rayd oo khasaaro haba yaraatay soo gaaray ma jiro daalduur aan isku hanay nimankan oo cidlo ah reerihiidana waa un waa ka fog fog yihiin dadka xoola dhaqatada ah iyo beeralayda intaba marka ma jirto wax oo khasaare ah oo shacab uu soo gaaray waxaad sidoo kale faahfaahin inaga siisaa marka dagaalkan ka dhacay ceel ceelbaar oo qiyaastii shan labaatan kilomitr beledweyne u jirtaa maxaa idinooga sheegi karaysaa ma wuxuu ahaa mid gaadmaha oo laydinku soo qaaday mise meesha aad ku dagaalanteen ba waxaa joogay kooxda al-shabaab sidaas ayaana dagaalku uu ku bilowday al-shabaab meelahan oo dhan waa ku dhuumaaysan aadadan annagana dad socdaan ahayn maadaama oo socodkeeni gabal ka dhacay oo isha wax geysay dhaqdhaqaaqa habeenkiina oo habeenkiina waad garanaysa wax kastaad la kulmi kartaa disaacaan ka galna yani muxuu ahay disaacaan isu diyaarinay hayaankii socodkana halkaasaan ku geydin marka hadda maxaa idinkaga qorshaysaan ma inaad hore usii wadataan socdaalkiina masahayda waa geersinayna oo dhiikama dabcaan wax istaagi kara ma jirto waa tahay dhegaystayaal kaasina wuxuu ahaa maxamed cumar cabdulle abaanduulaha guutada toobnaad ee gobolka hiiraan oo u warramayay waryaheyga jamaal axmed cusmaan oo uga warramayey dagaal ay kusoo qaadeen maleeshiyada al-shabaab islamarkaana sheegay inay afar iyo toban qof ka dileen
mar kale galab wanaagsan waxaad dhegaysanaysaan v o a somaali service haatanna kusoo dhowaada qaybta koowaad ee barnaamijkeena faaqidaada toddobaadka oo magaalada jabuuti uu noogu soo diyaariyey wariyahayaga ramadaan muuse
waa barnaamijkeennii faaqidaada jimcaha ee laanta afka soomaaliga ee v o a madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa maalintii shalay ee khamiistii si rasmiya ugu dhawaaqay inuu isa soo taagayo oo uu ka qayb qaadan doono doorashooyinka madaxweynenimo ee kal dambe ka qabsoomi doona jabuuti barnaamijkeennan faaqidaada jimcaha oo v o a ay ku qabatay hotel kambeski ee magaalada jabuuti waxaynu ku soo qaadan doonaa maanta dood v o a ay u qabatay dhinaca dowladda iyo mucaaridka jabuuti ee u m p isbahaysiga aqlabiyada madaxtooyada iyo u s n isbahaysiga badbaadada qaranka ee mucaaridka siyaasadeed ee jabuuti iyadoo aynu ku soo qaadan doonno qodobo kala duwan oo ay ka mid yihiin kal dambe horaantiisa waxaa ka qabsoomi doona jabuuti doorashooyin madaxweynenimo daraasaadka caalamiga ee lagu qiimeeyo horumarka dalalka ayaa inta badan qora oo shaaciya in kuwaca dhaqaale jamhuuriyadda jabuuti uu kusii durkayo boqolkiiba lix sanadkiiba haddaba caafimaadkaasi dhaqaale ee loo tirinayo jabuuti saamayn intee leeg ayuu ku leeyahay dadweynaha reer jabuuti barnaamijka faaqidaada jimcaha waxaa igala qaybgelaya xagga isbahaysiga badbaadada qaranka ee mucaaridka siyaasadeeda jabuuti ee u s n daahir axmed faarax oo ah afhayeenka u s n iyo jaamac amare meydel oo ah xogeeyaha arrimaha dibadda ee u s n xagga isbahaysiga aqlabiyadda madaxtooyada ee u m p waxaa nagala qayb gelaya xildhibaan cilmi muuse xasan oo ah guddoomiyaha guddida heerka baarlamaaniga ee u m p u qaabilsan wadahadallada mucaaridka iyo dowladda iyo xildhibaan cabdoosi kiyadiiriye oo ah guddoomiyaha guddi hoosaadka baarlamanka jabuuti ugu qaybsan horumarka bulsho iyo daryeelka deegaanka dhammaantiin mudanayaal kusoo dhowaada barnaamijkeennan faaqidaada jimcaha ee laanta afka soomaaliga ee v o a horraanta kal dambe waxaa jamhuuriyadda jabuuti ka qabsoomi doona doorashooyin madaxweynenimo kowdii noofembar dadweyne reer jabuutiya ayaa u soo dibadbaxay jidadka magaalooyinka iyagoo taageersan madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti labaatankii haddabayn bishan isla bishaasiyan noofembar ee dhoweyd dadweyne iyaguna reer jabuutiya ayaa u soo dibadbaxay si ay u muujiyaan inay ka soo horjeedaan arrintaasi anigoo siinayayn haddabayn daahir axmed faaraxin hadalka dadweynihii u soo dareeray xagga u m p ee madaxweynaha inta badan dadku waxay sheegaan dadkii kale labaatankii noofembar xaggiina iskugu yimid marka laisku eego inay tahay faraktoris maxaad odhan leed
sawiradii inaad aragtaan malaynayaa ramadaanow iyagaa hadlaya cidda badnayd sawirradaa tilmaamaya afar caskari oo sibil loo soo geliyey xaasaskoogii afar qof oo qaxootiya oo la soo ururiyey oo lacaga fara badan lagu bixiyey saddex boqol iyo konton milyuun iyo afar boqoloo milyuun iyo waxyaala aan malayn karin baa la sheegayay ayaa guddiga golaha guriga ummadda horteeda lagu soo ururiyey annaguna ummaddii reer jabuuti ee runta ahayd runta ahayd dhallin aabbo iyo hooyo ayaa soo baxay oo weliba intoodii badnayd la celiyey basaskii loo diiday dawyada loo joogsaday yaa soo baxoo maxaydane sheekh muuse uu soo baxay runtu way iska caddahay waxa weeye inay aqlabiyad tahay u s n aqlabiyad shalayna ahayd haddeer buu walaalkay lahaa natiijadiibay weli haada calaa xafiis u soo saari kari laayihiin nimanka taliska haye inay aqlabiyad tahay aqlabiyadnahay waa waxa iska cad weeye weliba mid baan kusii soconno taabaa kantaan leeyahay in dekreeto aan shaqo ku lahayn siyaasad oo la xidhiidha arrimaha hargagixisada la soo saaro la soo saaro oo la yidhaa iyadoo aan ku qornayn dekreeta halkan baan ku haynaaye u s n ay ma soo bixi kartiin in la yidhaa cabsi u s n laga qabo awgeed kolkaa waxaan leenahay madaxweyne ismaaciil cumarna waa iska ogyahay nimankan kaalkaaliyaashiisuna way iska ogyihiin aqalabiyaddu halkay taallo waa ay caddahay waa waxa looga mermeeraya guddiga doorashada madaxa bannaan oo waxaa looga mermeeraya furfurnaanta siyaasadeed iyo dimuqraadiyeed cilmigan anigoo ku siinayan hadalka maxaad maxaad ka odhan lehed bismillahi raxmaan raxiim horta waxaa weeyaan siyaasaddu dhinkaasi walaalkay ahee daaf waxaan u maleeyaa mar horena wuxuu yidhi iskoolkaadadu liisagaa dhiganaysa markaa siyaasadda ku jiray way fiican tahay laakiin maantana wax ka bartaan jeclaan laha siyaasaddan waxaan u arkaa shaqo wanaagsan shaqo maarata sharaf leh oo dadka in loo khidmeeyo ay tahay ummadda loo adeega ay tahay adeega ummadda laakiin haddii noloshaada aad wakhtiga badan siyaasaddaada ku dhaafto in waxii la arkaya aad beenise wixii dhegtu ay malqaysa aad beenise waa mushkilad siyaasaddee noqon mayse waa meesha ii banneen unbaa markaas halkaa ku jiraysa wixii ishu ay arkaysa caalamku ay markhaati fureen ummadda reer jabuuti ay markhaati furtay ee meel la kala joogsado la waayey in la yidhaahdo askar iyo administration inay ahaydeen mise qofay noqon karaan in la idhaahdo intuu sheegay mise qofay noqon karaan yacni waxa weeyaan waa iska diid waxaad arkaysa dhegtu ay maqayso taasi dee siyaasad maaha waxa weeyaan xog way isqabtaan marka lagaa helana gacanta la isku dhiiba waxa la dhahdaa waa fair play wax la sameeya laakiin asxaabteen waxa weeyaan hadda markaan kaala hadli muqlaadadu weli diyaar ma aha fair play wax la dhahdaa meesha uma taalo waxa weeyaan annaka madaxweynaha waa loo soo baxay shacabka oo dhan baa u soo baxay dimuqraadi inaan annaku nahay xabad baan u caddaynaya ragga walaalaha iga soo horjeeda labaatankii bishii noofembar bay weydiisteen in iyakuna ay dhadaan waan soo baxaynaa si maarata annaguna dad waxaan haysanaa anu tusno waxaan siinay in dimuqraadiaan nahay jabuuti meesha ugu dad badan afar iyo labaatanka saacadaa marti halkaas dad baa buuxa balaaska sheekh muuse basasku meeshay maraan ween kubad baa lagu ciyaaraa buul baa lagu ciyaaraa xaafadaha ka wada buuxa afar iyo labaatanka saacadoodku halkaa saaba u joogaan marka halkii ay xusheen waaba xusheenba way xusheen laakiin waa la ogolaaday ilaa loo dikariye waxa weeyaan waa haddii aad xusheenna waa nin ogolaan ogolaashaan leenahay waa noo ogolaaday marka waxa weeyaan meel dadkuba iska taagtaagan yihiin oo meydaan yara intay ku soo ururiyeen intii aan arkaynay ayay iminkana leeyihiin maxaa laga hadli karaa leeyihiin waxa weeyaan waxaan leeyahay anigu war rag waaweyn baa nahay ditoon anaga waaweyn baa nahay waxa weeyaan alla isla xishoodo waxa la odhanayo waxyaalaha laga reebo runta in la diidin
haa waxaan ku dirayaa maqaanaa maxaad ka odhan leed tan kale la xidhiidha labada dhinac dadkii usoo baxay haa waxa weeyaan bixitaanka haddaan ku soo noqonno waxa weeyaan dee wax isqarinaya maaha oo waa taswiiraha ayaa kala sheegayaba dadku se u soo baxeenna dadkii heer jibuutiya la garanayay bay ahaayeen kalsooni bay noogu soo baxeen maxayna u soo baxeen marka la isweydiiyo waxa weeyaan wuxuu goostay bay ugu soo baxeen shaqaduu qabtay darteed ayay ugu soo baxeen waxaan doonayaa daahir axmed faarax inaan xasuusiyo kelmad uu yidhi mataqaana laba kun iyo shantii waxa weeyaan laba kun iyo shantii wuxuu sameeyey kulan buu madaxweynuhu sameeyey lagu qiimaynayo mataqaanaa xukuumadda mataqaanaa waxyaalada ay qabata lagu qiimaynayo oo seminar selection gouvernemental ayaa la qabtay waxqabadka xukuumadda lagu qiimaynayo marka madaxweynuhu dadweynaha intuu soo fadhiistay ayuu yidhahda xisaabiya maxaan qabtay maxaan qaban maxaa laga xumaaday maxaadse tabanaysaan in la qabto dadweynuhu way ka jawaabeen waxa uu ku daray barnaamijyada kale uu qaban doonuu sheegay sida boorarka dooraale shamandafeerka waxaasoo dhan buu ka hadlay intaana mataqaanaa hadduu ilaahay daayo waan qabanayaa ajaandaaga igu jirtaa buu yidhi markaa waxaa la waraystay daafba xilligaa la waraystay waxaana waraystay raadiyoga iyo telefisonka jibuuti waxa uu yidhi dhammaa baan gartaa maanta muxuu leeyahygartay dhamaa dhamaa dhamaa warka mataqaanaa waktigii doonay ha warayste waa la waraystay ha waktigaa taariikhdaa soo saarayse dhammaa baan gartaa buu yidhi dee madaxweynuhu wixii maanta wuu ka rukeen adu waa barnaamijyadaabay ahayd marka madaxweynuhu wuu ka rukeene asagu muxuu maanta leeyahay
madaxweynaha waxaan leenahay madaxweyne ismaaciil cumar geelle waxaan leenahay walaalow tale in kugu filan waad soo haysay wixii aad baxday iyo wixii aad gashayna dee waa indhahaaba arkaya dadku waxay isweydiinayaan daahir axmed faarax oo reer jabuuti in yaraan haddaan kaa dhex galo adoo iga raaliya oo reer jabuuti markaan dhex marno talow u s n doorashada ma ka qayb qaadan doontaa yeyse soo dhigaysaa bal adoo maanta dadweynihii reer jabuuti qancinaya maxaad odhan leed horta ma ka qayb gelaysaan musharaxiinana siad u diyaarinaysaan
waxa weeye horta u s n talaa meel u taalla u s n musharaxeegu mid la waaya ma aha ha ka welwelina taa laakiin madashii lagu loolamayey yaa ka horaysa musharaxnimada yaa ka horaysa musharaxnimada u s n taliskuma xulayo cidda ay soo dhiganaysa iyadaa dhiganaysa wayna isku kalsoon tahay laakiin waxa weeye walaalihiin hadday dad badan sheeganayaan hadday jacayl ummadeed sheeganayaan de maxaa u diidaya guddiga doorasho oo runaho madax bana inay ogolaadaan oo doorasho xor xalaalihi dhacdo hadday boqolaalka kun ay sheeganayaan run tahay dee madasha u soo dhaadhac oo doorashada xor iyo miidaanka ma imanaysaa oo ma ka qayb gelaysaa doorashooyinka madaxweynenimo u s n waa taata reer jabuuti aad u s n doorasho xor oo xalaala haddii ay la helo kama maqnaan karto meedaanka slogaanka u s n wuxuu yahay badseni bad election maxay seeni u doonaysaanba guddi doorasho oo madax bannaan waa si doorasho xoroo xalaalihi u timaado ugana qayb gasho dabcan dabcan laakiin waa in la helo doorashadii xorta ahayd ee xalaasha ahayd sidii ay u dhacaysa
rabadana waxaan leehay xildhibaanka cilmi hadeertoole kolkii uu ka hadlayey isku soo bixii us n ay ku samaysay xaafadda sheekh muuse bishii novembar labaatankeygii waxaan siinay buu yidhi ereygu waa iyo qofku ereyada uu ku qawlaye waxay ka turjumaan waxa uu gun ahaantii aaminsan yahaywaaxaan siinay buu yidhi ruqsad ma bixisa wasaaradda arrimuhu dabaddu ogeysiis la ogeysiinayo weeyaan waxa uu sharcigu dhigayo kolka ay noqoto waan ognahay caalamka wadannada badi ku camal fala ummad baa ii soo baxday ummad baa ii ooyeysa aniga la'aantay waxba ma soconayaan haddii la i waayo dhulka wuu burburayaa calaamadihii wadannada nuucaasoo kale a ka taagnaa unbaa jabuutina ka taagna annagu mid qudhaan nidhi haddii ummadda intaa la eegay ay u soo baxayso ismaaciil cumar geelle dharaar ay dawladdu shaqada ka fadhido oo jimco ah ii soo bannaanbaxa haydha bal inta u soo bannaanbaxdaa la eegi doonaaye waayahay haddaba eeg arrintaa waxaan uga gudbaynaa horumarka dhinaciisa marka la eego mashaariicdaas yeen dalka ka socda kolkaad eegto soo lama odhan karo waxaa jira waxyaabo dee la taaban karo oo dhinaca horumarka oo ka hirgelayan dalka waxa weeye ramadaanow su'aalaha noocaasoo kale ah jawaabtoodu ummadda ayaa bixisa ummadda ayaa bixisa xukuumaddaasi inay waxtar leedahay inayna waxtar lahayn inay horumar waddankii gaadhsiisay inay saboolnimo ku dishay jawaabteedu waxay ka soo baxdaa doorashooyinka kolka ay dhacayaan ay si xalaala u dhacaan ayay jawaabtu ka soo baxdaa halkaabay ka muuqataa amba waa lagu kalsoon yahay oo dee waa loo biirinayaa muddadii amba waxaa la leeyahay walaalkayow wadnahaadna goysaya meeshii dhaaf baa laleeyahay waxay taasi dee kuu caddaynaysaa war xisbiyaa isku jawaabaya oo hebel baa waxaan qabtay iyo hebel baa waxaan qabtay ma aha murtidu waxa weeye waa in la helo doorasho xalaala ay ummadda jabuuti ku cabbirayso waxa ay ka qabto xukuumadda ismaaciil cumar geelle muddadaa uu talada hayay wixii uu waddankani ka qabtay iyo wixii uuna ka qabin amarkana ummaddaa leh xagga horumarka inagoo kusii soconna haddaan cilmiyo kale hadalka siiyo maxaad ka odhan leedeen xagga horumarka ee jamhuuriyadda jabuuti aan ka qabsoomay bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbi alamiin waxa weeyaan raggan walaalahayo horta waxa weeyaan marka maanta miiska wadahadalkiisa un aan ka hadlo marka doorasho iyo seeni ay noqotana iyakaa le annakaa sidaan doonayno go-aanka qaadanayna marka la yidhaahdo waxqabad iyo dhaqaalena ummadday u taallaa ummaddaa lagu celinaya labaduba ummadday u taallaa ummadduna indhaha la qaban maayo maanta jabuuti waxaa ka socda adduunkao dhan ba arkay waxaan lagu arkayna maaha laba kun iyo labadii kun sagaal boqol iyo toddobiyo sagaashankii beebeega jabuuti amba kobaca dhaqaalaha lagu xisaabtamo hoos buu u dhadhacsanaa moyns buu ahaa maantana waa six point five waxa weeyaan waxqabadka dhacay kun sagaal boqol iyo intuu madaxweynuhu meesha laba kun ilaa maantana indhahagaa taabsanay wax lagu sameeyo toban sana maaha jaamacadda jabuuti oo quraata ka soo qaad ee maskaxda dadka aan ku dhisayno dadkii beritoole dhukan maalilaha wax kala soo bixi lahaa maskax baa wax la soo baxda ilaahay meel kastaba waxbuu dhigay laakiin ninkii la soo baxayay waxa weeyaan yacni maskaxda ilaahay adduunka cadaalad ugu kala qaybiy nin aan maskax lahayn ma jirto laakiin maskaxdii waa in wax la baro siday ula soo baxaysana waa in la baro marsooyinkaa socdaa ka mid a wixii inta dhammaataa ka mid a orisan baa dhammaatay waxaa dhammaaday terminal container baa dhammaaday waxay ahayd mabda'aagu markii hore waar transiitka etoobiyan lagu socdo inuu ahaane transbordmo wax la dhaaho intuu halkan lagu dhaadhiciyo bidaacooyinka boorarka kale ee meelo waaweyn ahayn loo kala qaybiyo waxa weeyaan maanta horumar la taabsan karaan haynaa tareenkii baa maanta bidaacadda u horey lagu qaaday wax ka badan oo kalena way noo soo socotaa waxaan leenahay walaalahay doorashooyinkiina ay ma soo sharaxeen ka ay sheegayaanna barnaamij ay ma lahayn ee waxa weeyaan hawooyin socday iyo wadaadnimo iyo alaabo laisbaahaysta unbay ahayd waxa maaragtay meesha iyo iyo maaragtay dawlad sida loo xado la bartay oo maaragtay dimuqraadiyaddii ay naga fara badatay maaragtay hawlo la badatay waxa weeyaan maya u kaadi dhaqaalahan dhammaystire annagu dhaqaalahaasi waxaan ballan qaadaynaa oo madaxweynuhu uu dhammaystirayaa mashaariicdaa socota saddex sano gudaheed qof reer jabuuti oo shaqo lahayn lama helayo milyaroo fudud baan u tirinaya ya kadib wax way ku tahay annaga wax yar bay nagu tahay tareenka maanta dadka qaadaya etoobiya waa boqol malyuun boqolkii toban waa toban malyuun boqolkii hal waa malyuun malyuun haddii aan helno maanta dubay tagaysa oo diyaarad raacaysa oo hotel galaysa oo markab soo saaraysa oo Djibouti imanaysa oo bidacadii Djibouti looga soo sameeyay Ethiopia declaration laba bilood ku tagaya tareenkay subaxa soo raacayaan galabtay alaabtooda Djibouti ka iibsanayaan wayba ku noqdeenba nin kastoo reer Djibouti uu shaqaysan lacag baa laga dhigi marka mashaariicda soo socotay wax quman maaha tii waxa ka daran waxa weeyaan ummadani wax dhaqato xoolay leeyihiin ragga kuma aaminsano iyagu safaarada aaminsan yihiin oo xabada ay ugu dhagayaan u leeyihiin loogu daayo laakiin xoolo dhaqatadii oo qurahato loo habeeyo biyo loo soo saaro oo cawska loo saaro saddex boqol oo neef oo nin kastaba au samaysto boqol hadduu iibiyo waa nin taajiro bishaaro qaata foromaaj bay leeyihin harig bay leeyihin andistri baa laga sameeya wixiinaan ku noqonno dibad waxba nooma sahaysa waxaan leenahay ummadda annagu waxaan u haynaa rajo waxaan u haynaa in aan wax u soo saarayno waxaanan aaminsanahay dalkayga iyo ummaddeeda iyo dadkayga laakiin asxaabtay dibadday aaminsan yihiin dibadda haddaan ka saarno qodobka dibadda waan dhimanay leeyihin dee waxa weeyaan haddaba raggaasi ramadaano halkan maan wala halkan maan wala fadhinaa soo maaha xildhibaan cilmi iyo layse xildhibaan cabdoosi kiye waxaan ku casumaynaa aniyo walaalkay jaamac inaan halkaa aan ka lugayno oon ilaa belbele bikaaduus aan lug ku marro xaafad xaafad aanun sii marro waa caasimaddii waa halkay dadku ugu badan yihiin waa halkuu dhaqaaluhu ugu badan yahay dee badhaadhaha ay sheegayaan yaan wala arkaynaa annagu waxaan arkaynaa saboolnimo adduunyaduna arkaysa oo qoran diimis baan arkaynaa koraan la'aan dhukoo jiilaala koraankugu'i baan arkaynaa kanicaan arkaynaa camal la'aan baan arkaynaa saacaddaan wala hadlayno shan iyo labaatan arday oo ka baxda jaamacadda jibuuti oo diblomeya ayaa camalna siya awgeed xidhan oo nagaar ku xidhan in annagu dee badhaadhaha uu sheegayo waa runoo kobac waa la tilmaamaa dhowr mashruuc ay ku tilmaaman tahay in yar baa ka faa'idaysata ay ka mid yihiin walaalahana horjooga ay ka mid yihiin ayaa ka faa'idaysata waxaan arkaynaa annagu ilihii dhaqaale oo dhanoo la weecsadaan arkaynaa la shakhsiyeeyaan arkaynaa walaalkay cilmi uu ka warrami karaa gegadii adhiga halka ay ku dambaysay uu ka warrami karaa kolkaa waxa weeye wax aanan qarsoomayn hawl adag baa loo soo dhiibay raggan walaalahaya waxaan la daafici karayn baa daafaca la leeyahay ar halkaa aad joogtiin ar halkaa aad joogtiin ma jeclaadeen ar halkaa ar halkaa ar halkaa ar halkaa aad joogtiin aad joogtiin ar halkaa aad joogtiin ma jeclaadeen inaan joogsado kolkaa waxa weeye kun sagaal boqol sagaal iyo sagaashankii ilaa maanta talada ayaa madaxweyne ismaaciil cumar waa lix iyo toban sano weeye xishooda ay ka qabaan tale ku soo noqodkiisabay katrin manda ma yidhaaheen imanka nuvo manda bay yidhaaheen xishood awgeed iyagii baa xishoonaya oo katrin manda ku qori kara la warqadahoogii kolkaa waxay ka dhigan tahay fashil ayaa halkaa jira oo de wixii laga xishooda wixii fashilmay ka dhigan tahay waa inay iska og yihiin imanka waxaa la ii soo sheegay imankadaan wada hadlayno nin madaxda u s n ka mid ah oo la yidhaha maydhane cabdalle cukiye in la xidhay isku socod awgeed dakhil buu ku socday waa magaalo ka mida dalka weeyaan jandarankiiba halka u joogsaday waa la xidhay dee dimuqraadiyadda iyo furfurnaantu ay walaalahayo sheegayaana way jirtana ay leeyihiin ma taasba waxaan doonayaa inaan daaf uga jawaabo shaqaalida uu sheegayo iyo gaajada uu sheegayo waxa weeyaan dee raggani badidoodu dabadda ayay ku nool yihiin waxa weeyaan dhegeyso yeesanta yeesantaan sheegayaa madaaxdooda inta badan dabaday ku nool yihiin ha xaasiskoogu dabaday ku nool yihiin waxa weeyaan reaaliteega maanta lamaba socdaanba war waddanka waxaa ka qabsoomay shaqooyin waaweyn shan boor baa la dhisayaa dad baa la qoray maraykan baa yimid dad baa la qoray limoniya baa timid dad baa la qoray jarman baa yimid dad baa la qoray shiina yimid dad baa la qoray jarmankii baa yimid waa la qoray meel kasta shaqooyin baa ka socda anfestiisa baa yimid laakiin waxa weeyaan xitaa wadamada hore u maray dee shaqaalaanta way jirtaa faransiiska way jirtaa beljiga ay ku nool yihiin way jirtaa dhulbaa maalin kasta toban kun oo qof laga eriyaa oo shaqooyin laga joanaka shirkada lama xidhaba wax ku soo biiro mooyaane marka taasi adduunkaan la qaybtannaa shoomaash wuuna jiri wuuna jiri doonaa wuu jiri doonaa intii badnayd waa la samey ta gaalada boqolkii lixdan gaaladaa sheegtay laakiin inta annagu waan ka yarnahay iyagu tii gaaladu ay sheegeen unbay aaminsan yihiin waxaa la yidhi fulo dhegeyso dhegeyso waxaa weeyaan waxaa weeyaan fulo daadnaasi badan lalama degaa la yidhi colowna iska dhabi karayn ayuu xagga dambe intuu joogsadoo dhagaxa soo turaa baa layidhi dee raggani xaasaskoogii iyo ciyaalkoogii dabadda iska dhigtaan halkanna inay maadiinaya dhagaxa anugu aan bay doonayaan dee taas reer jibuuti marna ma yeelayaan waxa weeyaan irsaaqadda halkan ilaahay halkan ilaahay halkan ilaahay halkan ilaahay baa u ballan qaaday nin kaste nin kaste irsaaqadda alla aamina ma hooga ayuu madaxweynuhu ku celceliyaa inta badan ma garatay marka halkan ilaahay baa u ballan qaaday nin kastana irsaaqadiisa maalintuu ilaahay ugu qoray unbuu qaban doonaa ee wax qasab ku imanaya meesha ma taallo dadaalunbaa loo baahan yahay xukuumadduna dadaalkeegii way waday shaqooyin way furtay way wadaa in kalena way imanayaan laakiinse waxa weeyaan doorashada uu sheegayo ismaaciil cumar geelle dee waxa weeyaan de nin horta dibadda looga taliya maa ismaciil cumar geele laakiin ayaka dibadda laga xukumaa oo waxaa taa ku cadaynaysa doorashooyinkii saddex doorashooyin oo iska diidanoo kamay soo qayb gelin isku xigeen tii baarlamaanka laakiin tii u dambaysa way ka qayb galeen de ayaa ka yidhi ka qayb gala dibadda unbaa laga yidhi ka qayb galo oo maanta baarlamaanka galo waxbaad ka helaysiin iminkana qoladii dibadda unbaa kale mataqaana ha ka qayb gelina waa reyaaliteega wadanka ka socono reyaaliteega wadanka ka socda dadka ayaa kala saari doona demse ay jecel yihiin diyaar baanahay inaan soo dhaadhacnana laakiin iyagu ilaa maanta kaandidaaba ma hayaanba seenii bay ku meeraysanayaan laba bilood baa kaa dhaafar badoe kaandidaagu ogaawe
raggani hor fadhiya waan waan boqolkiiba boqol waan fahmi karaya inay sidaa u hadlaan in ay wax aanan jirin ka dhawaajiyaan in ay annaga nagu tilmaamaan dad indhala oo waxaa mashaariic waddanka ka hirgashay badhaadhaha la gaadhay aanan arkay inay nagu tilmaamaan waa hawsha ay u xilsaaran yihiin waa hawsha ay u xilsaaran yihiin waajibkoogiyun bay gudanayaane ummaddaa dee xaqiiqdana og waxaan kaloon leeh tani ay nagu riixayaane nasiib darro inuu cabdo sikiya maanta i yidhaahdo u s n madaxdeeda oo dhani dibadda ayay ku nooshahay oo waa wada qaxooti inuu yidhaahdo qaxootigana waxaa keenay cabdooyow ummad badan oo reer jabuuti oo maanta qaxooti ah oo adduunka ku kala fidhiidhsanna halkan waxa ka eriyey waa cadaalad darro waa dimuqraadiyad la'aan waa gaajo waa saboolnimo waa saboolnimo weeye afarta qofe lacagta la siinayo ee london iyo meelaha qaarkood ka qaylqayliyayana su-aal kuraan weydiinaya waxaan leehay waxaan leehay haddii uu waddanku badhaadhaha aad ku sheegaysiin kolka xoogaha yar laynii dhiibo ay xaqiiq ka tahay maxaa iniga kaxeeyey maxaa iniga kaxeeyey waxaan kaloon leehay doorasho iyo waxay ku adkaynayaan raggani annagu kayagii baan soo dhigaynaaye iniga kiinii aawaya meeshu arrimuhu way kala horreeyaan madashii idlayda lagu tartamayey haddii ayna diyaar ahayn waxa aad kaga carartahay in aad musharax soo dhigtahay dee maskax gal ma waxa lagud in lagu dadaalo ay tahay horta oo wax walba ka horreeya in madashii la hagaajiyo oo doorasho xalaalihii si ay waddankan uga dhacdo dhibtii iyo xurguftii siyaasadeed ee ilaa maanta ka taagnayna aanay tu kale u dul fuulin in laga badbaadiyo waddanka
weeyaandabayaaqaynsaasaan doonay aniguba inaan idhaahdo khalaas waktigiibaa dee nagu kooban kolkaas soo kooba qof waliba siyad mustaqbalka u aragtaa daqiiqaduna way koobeen si kooban anu waan dabayaqayn raggan walaalihiina waxaan leenahay waar banaankiina waa ka faraskiina waa ka madasha aad ku meeraysanaysiin madashay ninkaa diidan waxaad ku diidan tihiin madashaasi waxa weeyaan marka annaku aan helno mucaarid midaysan mucaarid tala leh mucaarid is-aaminsan oo odhanayn annakaa heshiiska saxeeno oo aadan cabduyo axmed saxeyn annakaa dirannay waa ninkii la baarlamaanteerka ahaa haddii ay yidhahdaan maxamed yuusuf asaxayd axmed yuusuf ma fadhiya halkan anna axmed yuusuf ay soo dirtay wey meesha waxay ku xidhanta waxa weeyaan maalinta la helo mucaarid cid aan la sheekaysan aan heli karno oo talada dadka jabuuti ka qaato dalka jabuuti u fikiraya waxaan qabannayna waad qabateen le waxaan qabannayna waar waxaan xoojiye le waxa weeyaan ninkii ku jiray allahu naxariisto ismaaciil geedi xareed ayaa ahayd wixii isku hayeen raggana ku jiray iminka waxay yidhahdaan almarxuum khaltaan baa la dhaha wax kastaba isagaa dhabarka loo saaraa waxaan leehay annaga ilaahay isaga ha u naxariisto maalinta aan helno liidar iyo qof lala sheekaysana madasha waxa weeyaan si fudud baa lagu dhammayn waxa koob iyo toban bilood lagu soo qaban waayey doorasho afka ku soo saartay maanta inaad tidhaahdid ha la dhammeeyo bil haddii kale shicibku bannaanka ha u soo baxaan waxaan leenahay arxibo markii miitinga uu ka sameeyey dhaaf debaddii waan soo dhammeeyey gudihii baa hadhee baxa buu yidhi marka waxa weeyaan war annaku waxaan leenahay dadka reer jabuuti ilaahay halkiinu yuu nacmada inaga dhigayaa dadkiina aamina ummaddiinna aamina waxa weeyaan khayr baa noo soo socdaa meel loo qaxootiyaabana maanta ma jirto yurubna albaabadii bay xidhatay oo waxa qof ii iman karaa ma jirto marka dadka in la baabiinay waxa weeyaan dalkeenna wax kasta waan ku heshiinaynaa dhismaha dalkeenna waan ku heshiinaynaa laakiin in lagu galgasho ku heshiin mayna leeh
daahir axmed faarax maxaad odhan lehed waxa weeye walaalahagabagabadii walaalahayo waxba uma jeedaanoo way iska caddahay indhahay si cad iskaga qabanayaan xaqaa'iqa jira waddankana damqasho ay u qabaan kama arkayno inkastoo dhawaaqa ka soo yeedhay kii loo soo dhiiban yahay dee cidda u soo dhiibtayba ayay markaa tilmaamaysaa waxaan leenahay waddankani ummad buu ilaahay ku abuuray ummadda way xoroodo calan bay qaadatay kun sagaal boqol toddobiyo toddobaatankii in ay gumaysigii ay ka baxday ku lamida ku noqoto qaar iyaga ka mid ihi ay dib u gumaystaan calanka uma ay qaadan xoog baan ku haysanayaa talada oon ummaddan aan ku haysanayana mid maxay ahaydane meesha la eg oo maraysa ma aha ummadda reer jabuuti si cad bay meel isku taagtay hadday ahayd shalay labadii kun iyo saddex iyo tobankii bishii labaad labiyo labaatankeegii halkii bayna maanta taagan tahay berrina hadduu ilaaha yidhaa dee waaba la arki doonaa laakiin ummadda in la ixtiraamo ummadda yan inaanan maxay ahaydeenay lagu xadgudbin aanan lagu gefin ayaa meesha taalla waxaan u malaynayaa dadka reer jabuuti waa dad wanaagsan dabar adag dal jecel walaalnimo jecel afar qof hoos wala garanaysaa nahay wax isku walanaa nahay in la kala cabsoonayo u malayni maayo kolkaas sida aan annagu mas-uulnimo u muujinayno mucaaradkii haddii aan nahay ummadduna u muujinayso ayaa laga rabaa walaalahyana inay u muujiyaan hadday moodayaan in afar caskari waan haysannaa oo waa cadaadin un baan nigu haysanaynaa hadday moodayaan walaalahayada inay xal tahay way qaldan yihiin baan leenahay taasi horeba uu shaqayn weyday meelihii kale ee lagu dayeyba way ku shaqayn weyday wuxuu yidhi wiil waal rag wax kastaba ku sameeyeyoo walaalow wuxuu ku dhaamo waan waayey buui wiil waal ka waxaan leeya walaalahayow walaalahayow inagu inagu malaha waxaad ku talageshantihiin xoogaa yaroo afar caskari iyo xoog baad ku talageshantihiin oo malaha waxaad moodaysiin inaad ummadda reer jabuuti sidaa aad weligiinba usii haysanaysiin arwad qaldantihiin baan leenahay arwad qaldantihiin baan leenahay arwad qaldantihiin baan leenahay
hadalka waan soo koobi rabadaanow waxaana ku soo koobaya ummad garatay danteeda una sara joogta inay danteeda ay fuliso cid alla cid hor joogsan kartaaye ma jirto ku xoola ku talagalay ku xoog ku talagalay ninna ma hor joogsan karo taariikhda adduunkuna sidaa ayay inoo caddaynaysaa waxaan leenahay dadka madaxda ahee maanta talada waddanka hayow war mas-uulnimo muujiya daljacaylnimo muujiya amniga waddankuna ku inaga gacantiinna uun ku jira maahine amniga ummaddaa haysa ka ilaaliya ummaddaasi wixii wax alla wixii dhibaato keenaya ee u horseedi karaya ummaddaasi inay gadooddo ha laga ilaaliyaan leenahay
cabdosikiye ayaana kusoo gebagabeynaya haa bismillahi raxmaan iraxiim waxa weeyaan hadalkayga u dambeeyey baan doonaya inaan walaalahay aniguna anba aan aan u sheego waxa weeyaan horta walaalaheen waxa inuu ogaadaan baa loo baahan yahay horta dowladdu dadkeega waa jecesha macaarada ahaado maxaafid ahaado wixii dheef yimaadana kanaa macaarada iyo kanaa iyo isana lama yidhaahee dheefta waa laga wada qayb galaa un hadday takhtartar noqoto hadday shaqo noqoto hadday mataqaanaa iskool noqoto saas baa wixii waddanka jira looga wada qayb galaa oo heer jabuuti waxa weyan waa dad isa wala jecel hase haatee waxaa la yidhi oday baadiye yaa inan lahaa baa layidhi waan soo koobaya hadde oday baadiye inan buu lahaa baa layidhi wuxuu odhan jiribay guncas buu gu yeedhi jiraa layidhi markaa maalmaha ka miduu ka yidhaa layidhi aabboy berisool ceelkii baan tagaynaa adhigii baan waraabinaynaa dee markaa adhiga aan soo hor ku idhaaho dee guncasay kuma odhanaya xaawooy baan kugu yeedhaya kolkaa adhiga soo hor markaa ceelka waxaa jooga heero badan baa degan buu ka yidhi dee halkiibuu ceelkii kolkay subaxii tagtay ayuu yidhi dee xaawooy adhiga soo hor adhiga soo hor gabadhii dee iskuma garanaysa way iska ilowday dee markaa magac kale ugu yeedha caasho xaawooy kolba waxbuu yidhi adhigii bay soo hori weyday qarinoo qarinaye guncaseey adhiga soo hor buu yidhi ya dee in badan baan anaku wax badan qarinay walaalihiin bustahan saarnay dabkaan saarnay waanu adkaysanay waanu samirnay warbaloo san ka soo ronaada yaan is lahayn dee haddii talo waxa laysku qarinayo iyaaba iska yarba anaku maanta diyaar baanu nahay maanta i aysan inaan labalabo halkaa ula fadhiisanno oo nin kastee wuxuu yahay aan u sheegno aan ka baxaano aad iyo aad ayaad u mahadsantiin dhammaantiin wuxuu ahaa barnaamijkeeni faaqidaada jimcaha ee laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijka waxaa igala qayb qaatay daahir axmed faarax oo ah afhayeenka isbahaysiga badbaadada qaranka ee u s n ee mucaaridka siyaasadeeda jabuuti iyo jaamac camar medel oo ah xogeeyaha arrimaha dibadda ee u s n xagga isbahaysiga aqlabiyadda madaxtooyada ee u m p waxaa nagala qayb galay faaqidaada jimcaha xildhibaan cilmi muuse xasan oo ah gudoomiyaha guddida heerka baarlamaaniga ee u m p qaabilsan wadahadallada siyaasadeed ee xagga mucaaridka iyo xildhibaan cabdoosi kiye diire oo ah gudoomiyaha guddi hoosaadka baarlamanka jabuuti ugu qaybsan horumarka bulsho iyo daryeelka deegaanka dhammaantiin waan iiga mahad celinaa wakhtigaasi qaaliga ah ee aadna siiseen ee barnaamijkana aad nagala qayb qaadateen aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin intaas ayaynu kusoo gebagabeynaa doontaa barnaamijkeennii sidaas iyo nabadgelyo
waa tahay dhegaystayaal aad iyo aad buu u mahadsan yahay wariyayga rabadaan muuse oo daadiinayay barnaamijka faaqidaada toddobaadkan waxaa sidoo kale naga xasuusinaya in qeybta labaad ee barnaamijka faaqidaada waxaad ku dhegaysan doontaan idaacaddayada caawa waxayna qeybtaasi ka hadlaysaa halka ay ku dambeeyeen wadahadaladii u dhexeeyey dowladda iyo mucaaradka dalka jabuuti
waa tahay dhegaystayaal haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka xuseen barre aadan ayaa inoo soo diyaariyey
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka baarlamaanka dalka boqortooyada britain ayaa habeen hore ansixiyey in dowladda dalkaasi ay dagaal ku qaaddo kooxda daacish gudaha dalka suuriya tallaabadan ayaa ahayd mid muran uu ka taagnaa gudaha waddankaasi britain waxaana faahfaahin ka bixinaya xasan xundubey oo ah khabiir ku xeel dheer arrimaha dunida islaamka kuna sugan dalka britain runtii dood culus baa halkan ka dhacday xisbiga leybarka hogaankiisa iyo rag badan oo ka midana waxa ay wacanayeen oo ay ka baqayeen dhibaatooyinkii ciraaq ka dhaca iyagoo isha ku haya inay arrintani dhibaato keeni karto laakiin ha yeeshee waxaa muuqata dareenka guud oo waddankan iyo waxyaabihii ka dhacay baaris maalin dhaweed dadka dareenkoodu inuu kacsan yahay oo dhinaca in laga qayb qaatay ay cuslaatay ha yeeshee markaan dib u fiirino waxaa dhici kara oo imaan kara oo laga gudbo dadka hadda caadifada jirta markii laga gudbo cabsi badan baa ka muuqata in ay ay ka imaan karto sababtoo ah lama oga daacish wax la yidhaah oo meel go-aan oo gaara jooga meesha jabhada fara badan iyo ayaa ka jira waxaa ka jira dowladaha rijinka ama bariga dhexa jooga oon isku dana ahayn oo qolaba qola taageerto international communityga guud ahaan oo ku kala qaybsan marka cid walibana waxay leedahay waxaan duqaynaynaa daacish laakiin lama oga exact runtii ma tahay waxa la laysaga mid ma aha controlna ma jiro lama oga cidda la cidda la duqeynayo cidda ay tahay cabsi cabsiyahaas aada u fara badan ayaa jira inay ka imaan karaan mustaqbalka haddii laga reebo caadifada hadda jirta iyo dareenka reer yurub qabaan go-aanka horta waxaa ku raajiyey arrinta suuriya ku saabsan kala qaybsanaan ka jirta gudaha yurub lafteeda ka jirta oo aan laisku waafaqsanayn go-aanka laga qaadanayo oo ma waxaan ma waxaan u qaadanaa hal mar yurub yurub midaysan miyaa go-aan ka qaadata mase dowlad dowladda loo kala qaataa marka markii hore waxaa laisku dayayay in la helo mowqif midaysan oo yurub ay leedahay laakiin mar marka dambe markii ay dhaceen arrimaha baaris ee ku saabsan oo xataa la kala shakiyey oo loo dadka yurub gudaheeda ay waxaa dhacay in aan informationki sidii la raba laysu gaarsiin oo marka waxaa dhacda marka in dowlad walba ay iska go-aan u qaadato marka taasaa dib u dhigtay marka hore iskaashi xagga yurub iyo go-aan midaysan ayaa laga fikiraya laakiin way adkaata arrintaas boqortooyada britain iyo dalal kale oo reer yurub ah ayaa ka cabsi qaba in dhallinyaro badan oo haysta dhalashada waddamadaasi oo horey ugu biiray daacish ay suuragal tahay in ay dib ugu soo noqdaan dalalkaasi iyaga oo tababaran oo ay ka fuliyaan weeraro argagixiso wallahi cabsida aada bay u xoogan tahay ha yeeshee waxaan xusuusin lahaa dhegeystayaasha dagaalkan suuriya ka socda bilowgiisa horena wuxuu ahaa dagaal ay dad badan dowlado badan oo reer galbeedka oo ingiriiskii ay kamid yihiin ay raalli ka ahayn sida uu ku bilowday oo la dhiirigeliyey laakiin ha yeeshee markii dambe dib usoo xumaaday oo daacishka laga waramayo iyo waxyaabo kale oo arrimo kale oo aan la jeclayn ay meesha kusoo kordheen marka waxaa dhacday waxay dhahaan uton amase hal mar in lasoo kala wareejiyo oo laga fikradii hore laga aaminsanaa oo dhiirigelintii wax ka bedelan ay yimaadaan berigaas dhiirigelintu jirtay xataa lafteeda wax badan baa tegey inay kusoo noqdaan cabsideeduna aaday u jirtaa ayaga ingiriiska kaliya maaha ina meelo kale oo yurub ka mid ah ayagoo tababar fara badanna qaba lagana wax badan oo colaadana wata marka cabsidaasi aad iyo aad ayay u xoogan tahay oo weli wayna jirtay in intii lasoo dhaafayba sanadkii lasoo dhaafayba waa jirta dhinaca kalena dadka faalaya siyaasadda bariga dhexe ayaa sheegaya in lagu kala aragti duwan yahay sida loola dagaalamayo daacish waxa kale oo uu jahawareer ka taagan yahay sida loo kala horraysiinayo in daacish la baabi'iyo iyo in marka hore xukunka laga tuuro bashaar al asad sida uu mar kale faahfaahinayo xasan xundubey daacish horta abuurkii daacish markii ay abuurmaysay waxaan filayaa in dhegeystayaashuna ka warqabaan waxaa la ku lahaa dowlado oo rijinka degan iyo kuwo kale oo international ah waxaana loogu talagalay in lagu xakameeyo markaas maamullo meesha ka jiray oo kii ciraaq uu kamid yahay oo bashaar asalkiisu kamid yahay in lagu xakameeyo laakiin ayaga laftoodu m- ma marin jidkii loogu talagalay si toos uma marin waxa waaye waa way way ka leexdeen oo xagga ciraaq ay usoo weecdeen xagga suuriya hadday u weeco lahaayeen dad badan baan wax badan ka qabin oo reer galbeedka iyo dowlad kale oo yurub oo oo degan ee ee bariga dhexe ha yeeshee hadeer yaa daacisha see loola dagaalamayaa daacish haddii daacish la dagaalamayo awoodda soo baxaysa maxay tahay ayaa weli lagu sii kala ka duwan yahay isbedelkii marka ka dhacay gobolka oo maraykanka iyo iiraan ay heshiiska ku saxiixdeen oo sacuudiga oo isu arkay inuu meel banaana taagan yahay oo maraykanka xisaabtii laysku ogaayay si qalada ay ay u fasireen taasina waxay keentay in kala shaki badan uu yimaado marka lagama mideysna xataa daacish sida loola dagaalamayo iyo qaabka ay noqonaysa lagama mideysna bashaar al asadna waa ka yimid xilligii lala dagaalamaya ee dowlado badan oo gobolka degan oo ay kamid yihiin israel kamid tahay oo si indirectia masar xataa ay kamid tahay ayaa raalli waxay ka yihiin inuu bashaar asad sii joogo maanta kuwo kale waxay rabaan in uu haddii la bedelayo sin lagu bedelo qabow oo systemkiisu sii jiro qaar waxay rabaan sacuudiga iyo turkiga iyo ay kamid yihiin in meesha laga saaro iyo qatar khilaafkaas guud oo ka jira international community iyo gobolka ayaa waxaa sii xoojinayaa in daacish aan tallaab rasmiya aan laga qaadan karin xilliga jira oo ay iska tahay wax afka laga sheegayo laakiin fulinteeda aan laga mudoobi karin
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambena waxaannu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
xuseen barre aadan aad iyo aad buu mahadsan yahay oo barnaamijkaasi amuuraha islaamka inala socodsiinayey haatanna koonfur africa dalka koonfur africa waxaa maanta ka furmay kulan laba casho soconaya oo ay yeelanayaan madaxweynaha shiinaha shim jinping iyo madaxda qaaradda africa madaxweynaha shiinaha ayaa kulanka maanta kaga dhawaaqay in shiinuhu lixdan bilyan oo doolar uu ugu yaboohayo toban mashaariic horumarineed oo laga fulinayo qaaradda africa cabdiraxmaan xuseen fure ayaa warbixinta inoo hay madaxweynaha dalka shiinaha shin jinbin ayaa maanto jimcaha shaaca ka qaaday in dalkiisu uu qaaradda afrika ka fulin doono toban barnaamij oo muhiima oo lagu xoojinayo wadashaqaynta ka dhexaysa shiinaha iyo dalalka qaaradda afrika kaasoo saddexda sane soo socto sare loogu qaadi doono dhanka dhismaha hanaanka ugu wanaagsan ee loosii horumarin karo xiriirka labada dhinac ee hadda ay wadaagaan madaxweynaha dalka shiinaha ayaa hadalkan ka sheegay xilli uu furayey shirka dalalka qaaradda afrika iyo shiinaha ee china africa corporation ee magaalada johannesburg ee dalka koonfur africa ka furmay madaxweynaha dalka shiinaha shin jinbin ayaa shirkaasi ku soo bandhigay hanaan cusub oo shiinuhu sare u qaadi doono wadashaqaynta dhanka horumarinta ee uu afrika la wadaago isagoo sheegay 为推进中非全面战略合作伙伴关系建设
waxaannu sare u qaadi doonaa dhanka dhismaha iyo hanaanka ugu wanaagsan ee sare loogu sii qaadi karo horumarkaasi kuwaasoo sitay istaraatiijiyad cusub wuxuuna dalka shiinuhu doonaya inuu qaaradda afrika ka fuliyo toban mashruuc oo waaweyn oo muhiima saddexda sane soo socota tobankan mashruuc ee xoogga la saari doona ayaa waxaa ka mid a horumarinta dhanka warshadaha kaabayaasha dhaqaalaha adeega maaliyadda horumarinta deegaanka ganacsiga iyo maalgashi ballaaran sidoo kale yaraynta faqriga iyo sare u qaadidda adeega bulshada caafimaadka iyo laamaha ammaanka madaxweynaha shiinaha ayaa sidoo kale sheegay 中方将向非盟提供六千万美元
shiinuhu wuxuu ugu yaboohay qaaradda afrika lixdan bilyan oo doolarka maraykanka ah oon ahayn qaan ay dib u soo bixin doonaan waxaana uu ugu talagalay in lagu kabo barnaamijyada dhismaha howlgelinta ciidamo afrika ay leedahay oo markiiba jawaab ka bixin doona haddii ay masiiba dhacdo ama colaadi ay timaado shiina ayaa sidoo kale sheegay inuu sii wadi doono qaybna kasii ahaan doono howlgallada qaramada midoobe ciidamada nabadilaalinta afrika lagu taageerayo si loo xoojiyo dadaalada lagu doonayo in lagula dagaalamo argagixisada shiinaha ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey maalgashi ballaaran ka waday qaaradda afrika
mahadsanid cabdiraxmaan xuseen furey noo soo koobiyo warbixintaas ku saabsanayd shirka koonfur afrika uga socda shiinaha iyo wadamada qaaradda afrika
waa idaacad cusub oo ay bilowda v o a oo maalin walba soo gasha kowda iyo barka duhurnimo wakhtiga bariga afrika ilaa iyo labada duhurnimo oo talow maxay ku saabsanaan doontaa idaacadda cusub wararka caalamka ugu waaweyn ka sakow ismaaciilow waxay idaacadda duhurnimo xambaarsan tahay barnaamij aan ugu magac darna dhallinyarada maanta oo ka haqabtiraya dhallinyarada soomaaliyeed waxyaabaha ay xiiseeyaan ciyaarihiina ma ku jiraan yaanan ilaa una sugaantii iyana kaba marna idaacadda cusub ayaa soo gelaysa kowdii barka duhurnimo ilaa iyo labada duhurnimo maalin walba wakhtiga geeska afrika waxaad naga dhagaysan kartaan mawjadaha mitirban iyo efemyada v o a ee geeska afrika dhallinyarada maanta dhallinyarada maanta
waa tahay ha dhegaystayaal haatan qadarka daqiiqadaha inoo dhiman bal marka hore qodobadii warka caalamka u doorka roona afure mahadsanid haaruno wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in maanta la aasay wariye hinde xaaji maxamuud oo shalay ku geeriyootay dhaawac ka soo gaaray qarax bambo oo lagu xiray gaarigeeda ururka al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkii ay ku dhimatay wariye hinde xaaji maxamed aaska wariyaha ayaa waxaa ka soo qaybgalay dad kala duwan oo ay ku jireen madax ka tirsan wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda federaalk soomaaliya hinde ayaa u shaqayn jirtay warbaahinta dowladda soomaaliya waxaana horey u geeriyooday saygeedii liibaan cali nuur oo isaguna lagu dilay qarax ka dhacay magaalada muqdisho sannaddii labadii kun iyo labaiyo tobankii dadweynaha ku nool degmada san bernardo ee galbeedka dalka dalkan maraykanka ee gobolka california ayaa maanta kulan baroordiiqa u sameeyey afar iyo toban qof oo ku dhimatay koob iyo labaatan kale oo ku dhaawacmay weerar habeenkii habeen hore fiidkii ka dhacay halkaasi saraakiisha ammaanka ee degmadaasi ayaa ilaa iyo hadda baaraya sababta keentay in zayd rizwan faaruuq iyo xaaskiisa tashfeen maalig ay rasaas ku furaan dad ay wada shaqayn ka dhexayso wararka qaarkood ayaa sheegaya in arbacadii uu xafladaasi ka tegey kadib markii uu muran dhex maray isaga iyo dad ay wada shaqeeyeen kaasoo goobta ku soo laabtay isagoo ay wehelisa xaaskiisa halkaasina ay rasaas ku fureen saraakiisha dalka afghanistanna waxay sheegayaan in ugu yaraan ay ku dhinteen sagaal qof oo rayida lix kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii maanta gantaal ay rideen ciidamada amniga ee dalka afghanistan oo ku dhacay masaajid shilkan ayaa la sheegay inuu ka dhacay magaalada la yidhaahdo mayn wartak oo ku taalla gobolka dhexe ee dalka afghanistan mahadsanid cabdiraxmaan xuseen fure bal haatanna dhinacii sugaanta
codkaasi macaan ee fanaanka maxamed xasan xuseen lafool iyo heestii deeqa ayaa ugu dambaysay idaacadda galabnimo anigoo cabdiraxmaan xuseen fura iyo haaruun macruufna waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.